ladhihi kara adi gurigaa iska joog wax ganacsi waxba kama ogida wiilka aboo bilka kaa weynaa la siinaa dhankaas faamiliga caqabad badan ee kala kulmaan gabdhaha haweenku waa lafdhabarta bulsho kasta waxay leeyihiin awood hal abuur iyo karti ay ku gaari karaan kobac dhaqaale iyo mid bulsho waxaa la ogyahay in haweenku ay yihiin kuwa ugu badan ee qeyb ka qaata horumarka ganacsiga sanadahan dambe haddana waxaa jira haween badan oo ay haysato caqabado sidii ay u bilaabi lahaayeen ganacsi waxaana ka mid ah dhanka qoyska dhaqaale xumo shaqo la-aan iyo kalsooni darro sidaas darteed waxaa muhiim ah in la sameeyo wacyigelin iyo dhiirigelin si loo kiciyo haweenka hamigooda ganacsi jowhar waxaa ku nool haween badan kuwaasi oo la daalaa dhacaya caqabadaha aan soo xusay balse jecel inay sameeyaan ganacsi si loogu dhiirigeliyo haweenka bilaabidda ganacsi guulaysta waxaa wacyigelin u sameeyey gabdho ganacsato ah muddana ku jiray ganacsiga waxayna haweenka jowhar ugu baaqeen in ay ku dadaalaan sidii ay u bilaabi lahaayeen ganacsi walahi ani waxaas dhihi karaa markoo dhiiranaan waxaa loo baahan yahay suuq markii la imaanayo ama meel la sameynayo qofku waa inuu dhiiran yahay oo kalsooni buuxda sababtoo markaan xishaan furanaysid waxaa ku talagalaysaa khasaare iyo maxaa la dhahaa shar iyo kheyrba labadaba waa ku talagalaysaa marka waa inaa nabawan kalsooni buuxda qabtaa waxaana isdhihiinoo ganacsiga lacag badanuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay onlebis inaa intaa haysadid un suuqgeyn ku sameyn kartid oo adig inaa marketinka taqaanid haddaa taqaanid wax walbay kuu fududaanayaan caqabadahaas waxaa ka mid ah haweenka inta ugu badan markay waxaa laga yaaba gabadha inay lacag yar haysato ee isdhehda intaa waxba kuma taraayaan intaa waxba kuma samey kartid micnaha inaysan caqabadaha dhanka faamiligana caqabad ee ku noqon karto la dhihi karo adi gurigaa iska joog wax ganacsi waxba kama ogida wiilka aboo bilka kaa weynaa la siinaa dhankaas faamiliga caqabad badan ee kala kulmaan gabdhaha waxay ugu gudbi karaan horta inay gabdhaha ay noqdaan gabdho isku kalsoon inay dhihi karaan ani waxaan waa samey karaa qofka markuu dha waxaan waa sameyn karaa wuu samey karaa gabdhaha hadday lakiin hadii la dhao waxaan ma sameyn kartid iska dhaaf inaysan isdhiganino inay soo kacdo dheed waa sameyn karaa oo dadka warkooda aysan qaadan faamiligii xitaa ay dhehed waxaan waa sameyn karaa bal hal mar haleegu tijaabiyo inay dhehdo sidaas ay ugu gudbi kartaa caqabadaas le qofkaasoo kaleento caqabada kor imaado inay ka dhaadhiciso waqti dheer ee u marto inay ganacsigaas hubigeeda ee tahay wax fiican ay kasoo saari karto ee reerkeedina ay ku filan tahay inay sii wadato ganacsigeediina ay sii hor usii wadan karto soo ganacsiga beriga haddii aad waa meel hadday kuu furan tahay ganacsiga maanta haddii aa xanuunsan tahay ama howlo kale aa leedahay dukaankaaga waa iska soo xiran kartaa gurigaa waa iska joogi kartaa beri haddaa jaanis leedahay meeshaad waa furanaysaa soo adigaa xor u eh maalintaa doontaa furanee maalintaa doonta waa iska jooge haddii ay kuu suurtageli waysa xitaa inaa hooyo caruur haysta aad tahay aadan suuqii aadi karinoo ilmo yar kuu joogaan oo guri wax kaa caawi aysan lahayn adoo gurigaaga joogo aad ku ganacsan kartaa ganacsi sanadkan wuu horumaray hab online aa ku ganacsan kartaa adoon gurigaaga meel uga bixin marka iidan taasna waa isleeyahay way ugu gudbi karaan haddii suuqi aysan aadi karin inay guryada ku ganacsadaan si kastaba ha ahaatee waxaa muhiim ah in la garab istaago haweenka si ay qayb uga noqdaan korarka dakhliga iyo horumarka dalka